alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wabihi nastaciin cala umuuri dunya wddiin wasalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina maxamedi wacala alihi wasaxaabati ajmaciin wabacd waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo kulankan oo ay isugu yimaadeen xubno kamid a qaybaha bulshada degmada ceegaag iyadoo ay warbixino iyo fariimo ay usoo jeedinayaan jaaliyadooda sharafta leh kulankanna waxaa loo qabtay in lagaga warbixiyo loona soo lana soo jeediyo loo loona soo jeediyo jaaliyada sharafta le hirgelisay dhismahan isbitaalka guud ee degmada ceegaag marka insha allahu tacaala waxaan in yar jeclahay inaan kelmad usoo jeediyo anigoo u dhaafi doonaa odayaasha iyo madaxa caafimaadka ee degmada ceegaag iyo shaqaalaha caafimaadka oo ka warbixin doona baahiyaha iyo waxyaabaha maarata yani runtii aada iyo aada loogu baahan yahay xagga caafimaadka ah waxaan mahadnaq usoo jeedinayaa ballaaran dadkii ka qayb qaatay ee hirgeliyay dhismaha cisbitaalka guud aada iyo aad baan ugu mahadnaqaya ilahina subxaana watacaala waxaan uga baryayaa inuu miisaankooda xasanaadka uu uu ku daro hawshuna intaa kuma dhamma waxa weeye waa tallaabo fiican oo horey loo qaaday in lasii wadana loo baahan yahay wixii baahi ah ee maaragtay cisbitaalka uu baahan yahay inay dhamaystiraan waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan oo hirgeliyaan baan usoo jeedinaynaa ilaahayna subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa dhammaanteenba inuu tubta toosan ina mariyo caafimaadkuna waa asaaska iyo nolosha guud ee bulshadu ay maarata yani nolosha koobaad ee lagu maarata yani ay ku taagan tahay rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi ma anzala allahu da-an ila anzala lahu ilaa anzala lahu shifaa ilaahay ma soo dejin cudur ilaa wuxuu usoo dejiyey shifaa wax lagaga bogsado marka qofkii gartaa ama nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay cudur kasta inuu dawo leeyahay marka garashadiisii iyo aqoontiisii iyo si maaragtay yani cudurka loo helo daawadiisa aqoontiisii baa loo baahan yahay in la garto iyo wixii lagu maaragtay loo adeegsan lahaa iyo daawadii lagu daaweyn lahaa iyo dhakhaatiirtii marka waktigoo kooban awgii intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan uga baxaya asxaabta iga dambaysa wabilahi tawfiiq